Wasaaradda Dhallinyarada iyo Cayaaraha Dowlad Goboleedka Jubbaland oo kaashanaysa qaar ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya arrimaha nabadda ayaa magaalada Kismaayo ka daafurtay mashruuca nabad dhiska iyo dowlad wanaagga kaas oo ay ka faa'iideysanayaan ilaa boqol iyo siddeetan dhalinyaro ah oo rag iyo dumar isugu jira munaasabadda daafurka waxaa ka soo qayb galay wasiiro xildhibaano odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka sida haweenka iyo dhalinyarada qaar ka mida mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadda ayaa ka hadlay faa'iidada mashruuca iyagoona dhalinyarada kula teliyey in si wanaagsan ay uga faa'iideystaan keliya waxaan rabaa inaan ku darsado barnaamijyadan dhalinyarada nabadda iyo iyo maxaa la dhihi jira siyaasadda waa wax aada muhiim u ah oo deegaan walba ama meel walba dhalinyaro joogto muhiim u ah marka sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inay dhalinyarada si toos ah ugu faa'iidaystaan barnaamijyadan inta badan annaga soomaaliyana waa isnaqaanaa markii oo barnaamijyo noocaan la qabanayo oo dhalinyarada wax loo qabanayo ballamada ayaa aad micnaha maarkano aan ugu liidanaa saan soomaaliya u nahay waxaan kaloo rabaa inaan usoo noqdo dhalinyarada maanta meeshaan fadhida waa wax lagu farxaa oo lagu indha buursado weliba oo lagu indha maaragtay jirto dhalinyaro boqol iyo siddeetan ah oo maanta maxay ahayde loo daafuraya mashruuca nabadda isdhexgalka bulshada iyo ka qayb qaadashada ee dowladdooda jubbaland iyo mashaariicda imaan doonta iyo siday ugu diyaargaroobi lahaayeen doorashooyinka iyo dhan walbaba waxaan leeyahay boqol iyo siddeetan dhalinyaro ah oo degmada kismaayo lagu tababarayo wax ciyaar ciyaarama dhanka kale wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha jubbaland cabdirashiid cabdiraxmaan caamir ayaa faahfaahiyey ujeedka mashruuca iyo sida dhallinyaradu uga faa'iidaysanayaan
maanta barnaamijka aan daafurayno waxay ku saabsan tahay boqol iyo siddeetan dhalinyaro oo ka faa'iidaysanaya mashruuca mashruucan boqol iyo siddeetanka dhalinyaro waxay isugu jiraan sagaashan gabdhood iyo sagaashan wiil taasoo ahayd nidaamka loo diyaariyey mashruuca sidaas daraaddeed mashruucan waxaa maalgelinaya ama micnaha wada oo hogaaminaya barnaamijkan u n national peace iyo life and peace iyo somali peace line iyo s y l mashruucan maadaama uu yahay isdhexgalka bulshada oona loogu talagalay in lagu wacyigeliyo dhalinyaradan oo nidaamka burburka soomaaliya saameyn weyn ku yeeshay dhalinyarada waxay noqdeen kuwa tahriibo kuwa daraayis isticmaala kuwa waxbarashadii lumiyey iyo kuwa waxbarashada aanan nasiib u yeelanin intaas waxaan rajaynaynaa dadka boqol iyo siddeetanka dhalinyaro oo maanta loo tababaray barnaamijka waxaan ula dardaarmaya oon idinku dhiirigelinaya barnaamijka wixii laidin tababaray inaad fadhiisataan gumihiina maa mashruucan ayaa ah mid diiradda lagu saarayo nabad dhiska isdhexgalka bulshada iyo dowlad wanaagga islamar ahaantana loo tababaray dhalinyaro ka shaqayn doonta